جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر-
bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan akhyaaray ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ugu yaraan labaatan isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa qof shacaba ku dilay degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan askar ka tirsan booliska saliibiyadda kenya ayaa ku dhintay iska horimaad ka dhacay saldhig booliis oo ku yaala dalka kenya munaasabad lagu furayey faraca cusub ee macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad u soo gebagabeeyey qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا waa isniin shanta bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ugu yaraan labaatan isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya howlgalladan oo isugu jira qarax iyo duqeen waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka banaadir baay iyo shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya waxaana howlgalladaas lala beegsaday kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay duleedka degmada afgooye waxaana qaraxaas ka dhashay khasaare nafeed oo soo gaartay kufaarta inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku baktiyey sarkaal ka tirsanaa kufaarta afrikaanta kaasi oo ahaa miine baare waxaana sidoo kale qaraxaas ku dhaawacmay labo askari oo isla kufaarta afrikaanta ah dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee barujeed ee duleedka magaalada baydhabo waxaana duqeyntaas ku dhaawacmay afar iyo toban askari oo murtadiin ah dhanka kale wilaayada banaadir howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka lafoole ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa sirdoonka waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka banaadir shabeellada hoose iyo baay waxay imanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada lagu naafeynayo cadowga allaah mahadsanid cabdiqani maleeshiyaadka murtadiinta ayaa qof shacaba ku dilay degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed wararka ka imaanaya bariga gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa sheegaya in xaalad qoobgariir ah ay wajahayaan maleeshiyaadka murtadiinta ee halkaasi ku sugan kadib markii ay mujaahidiinta la wareegeen deegaano istaraatiiji ahaa shalay gelikii dambe ayay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan moqkori waxay dil u geysteen qof rayid ahaa goobjoogayaal ayaa sheegay in maleeshiyaadku ay dhexdooda israsaaseeyeen kadib markii ay isu khilaafeen daminta shirkadaha isgaarsiinta ee ka horgala degmada rasaastii ay isdhaafsanayeen labada dhinac ayaa sababtay dhimashada nin ka mid ah ganacsatada deegaanka sawirro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay meydka ruuxa la dilay oo rasaasta ay ka hadhashay madaxa wararka ayaa intaas ku darayay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaanka moqokori ay si qasab ah ku gidhaashteen gaadiidda iyagoo ku ranayay sahay ay kala baqacararayaan deegaanka la wareegistii mujaahidiinta al-shabaab ee deegaanada ceelkooxle muqlaga qaycad iyo ceelhareeri oo dhammaantood kaabiga ku haya moqokori ayaa la rumaysanahay in xaaladda ku sii adkaysay maleeshiyaadka dabadhilifyada ahaa ee sida aadka ah loogu barakiciyey dagaalada ka socda bariga hiiraan mahadsanid marwan munaasabad lagu furayey faraca cusub ee macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay sida warbixintan uu ku haya bashiir muxiidiin abu ayman kadib dadaal hagar la-aan ah oo muddo laba bilood ay wadeen dadka ku dhaqan deegaanka dharqa ee duleedka magaalada baydhabo dhowaan waxaa halkaas lagu qabtay xaflad heerkeedu sareeyey oo lagu furayey macadka qurduba waxay ahayd xaflad agaasinkeeda uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay waxaana lagu furayey faraca cusub micadka barashada culuumta sharciga iyo maamulka ee qurduba faraca labaad waxaa laga hirgeliyey deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan ayaa goobjoog ahayd xafladda ugu horeenna waxaa madasha laga soo jeediyey kelimad ku saabsan micadkan iyo maraaxishii uu soo maray furitaankiisa macadkan oon hadda fadhiyeyna maraaxilaha mari ilaahay ha ka mahadsan dhismaha qabanqaabadiis may bahaytay lama bilood ya la qabanqaabiyaay markii deegaanka yacni oo macaahid tiro badan ilaahay nasiib in ilaahay sii yaa ilaahay niin suurigeliy macadkan isan argahaytan qurduba ogeeka isan teegantiin mayba dhisaday dadka deegaanka shiladiisa dhisaday ilaahay jalla wacalaa in fududay intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay allah xifdiye sheekhul mujaahid sheekh fu-aad maxamed qalaf isagoo goobta ka jeediyay kelimad qiimaha oo ku saabsan fadliga cilmiga allah subxaanahu wa tacaala shukri aan cid la qaybsanaysa lahayn buu leeyahay duma daalika waxaan u mahad celinaynaa degaankan oo magaaladan darqo dadka degan waxaan leeyahay awalan waxaad tihiin madiinatu lcilmi waxaana idin leeyahay jazaakum allahu khayran kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billah allah subxaanahu wa tacaala ummatu muxammadin alla waa ammaanay wuxuu ku ammaanay ummadihii uu isaga abuuray oo dhan ummadda u khayr badan baa alla naga yeelay rusushii alla uu soo diray rusushiisii kii u fadli badnaa ayuu alle rasuul nooga dhigay wuxuu allah nagu ammaanay saddexdaa arrimood oo ah in aan macruufka dadka farno waxaa ka mid a macruufka dadka in la faro in macaahid loo sameeyo macadkan macdul khurduba jazaahum allahu khayran allah markaan u xamdiye ka gadaale waxaan u mahad celinayaa maktabu tarbiyati watacliim waxay ku guulaysteen ummaddan in ay diintoodii iyo cilmigo sharciga aha iyo kii maadidahaba inay u ilaaliyaan laba-iyo labaatan machad ayay fureen iyagoo allah kaalmaysanayo macadkanna waa kii labaad ee laga furayo gobolka mbaay walilaahi alxamdu waxaadna nasiib u yeelateen waxaa idinka hormartay fulay oo ahayd xaruntii waxaad noqoteen idinka oo la filayo degmooyin qaarkood inay idinka hormari kareen dadaalka aad samayseen ugu dambeynna waxaa madasha ka hadlay ugaasmaday cabdigaruun ugaaska beesha geeladle allaha subxaanahu wa tacaalaa ilaahgii oo ardayada kulunkan oo kheerka badani kulmi may ardayada ku rajaayaan ee ku tuugaane macadkan oo afartan sano dhammaaday haddana la gebagabaayaa owlaadagna haddan intan ardayaad oo sheeyaal aan niin sheegina dhammaysadaan un oo ilaahay amraniin deersi oo haddana gebagabadeesa inka kulun allah subxaanahu wa tacaala intaasaa ku tuugaana xafladdan ayaa ku soo dhammaatay si qurux badan waxaana hadda si toosa u bilowday diraasada macadka qurduba faraciisa deegaanka dharqo mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad u soo gebagabeeyey qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya dowladdan oo socotay muddo shan maalin oo xariir waxa uu maktabka dhexe ee caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan sida ganacsatada macallimiinta baahda caafimaadka maqaayadleyda qudaarleyda iyo haweenka ku dhaqan degmada buqa qable sheekh yuusuf macali cabdiraxmaan iyo nabadon cali maxamed cismaan aabo aisha afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada hiiraan oo goobta munaasabadda gebagabada dowladda ka hadlay ayaa la dardaarmay qeybaha bulshada buqa qable ee dowladda loo soo gebagabeeyey caafimaadku islaamka waa sana isagaa asaaskiisii hore iyo bilowgiisii hore dadka muslimiina bilaabay gaaladu culuumtii islaamka deji bay xadeen way naga xadeen markaasay ku faanayaano waxay iska dhigayaan wax iyagu ay keeneen bay iska dhigayaan asal annaga u lahayn wax caafimaad soo saara waxa weeyaan oo barnaamijkaas yacni saldhigga u dhigo muslimiintu ayay ahaayeen oo dad culummaa ayaa arrintaasu yacni ka hadlay oo soo saaray marka diinka oo kale wuxuu ka hadlay nadaafadii nadaafadu waad ogtihiin diinka islaamku meeshuu ka taagan yahay aad buu u booriyey nadaafadu waa caafimaadkii qaybta ugu muhiimsana ka qaadanaysaa raashinka dhacayna insha allah horaa looga hadlay ayadana waa ku dadaalaya nin walba haddaan istaambo beena lagu soo dhufanin oon kor wax laga soo qaldin qof kastaa waa akhrin karaha ila taha waxa jawaanka ku qoran ama alaabta bagaashka ku qoran inta badan dadka dad badan oo akhrin karaa jira haddaan kor laga soo qaldin insha allahu ganacsatadan deegaankaanana waa ku dadaalaan arrintaas iyadaa ee waxaa kaloon leeyahay farmashiyaashu waaba sideedaba waaba nadaafadda meesha laga soo gala waaye waayo farmashiyadu way ogyihiin oo nadaafadda way ku dadaalaan daawo dhacdi dadka kuma duraan dadka waxay ku la taliyaan inta badan ilmaha biyo nadiifa ha la siiyo maaragtay ilmuhu way caafimaadayaan qaar ka mid a bulshada ku dhaqan degmada boqa qable ee wilaayadda hiiraan ee dowladda caafimaadka uu usoo gebagabeeyey maktabka dhexe ee caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la hadlay andalus ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideen dowladda ayna dhaqangelinayaan cilmiga ay kororsadeen anigoo ku hadlaya magaca bahda caafimaadka ee ka howlgasha degmada buqa qable ee walaayada hiiraan waxaan maanta joognaa xafladii gabagabadeed muddo dowro shan maalmood noo socotay taasoo ay soo qabanqaabiyeen maktabka dhexe ee caafimaadka waxaana laga wacyigelinayey waxyaalaha maarata maxay dibadda nologista dhoofiyo sida cuntooyinka dhacay daawooyinka taanada ayaa maarata nalaga wacyigelinaya maadaama ay caafimaad darre ay maarata bulshadeenna ay ku hayaan caafimaad darrada ay leeyihiin oo waxyaalahan aan maarata cuntooyinka dhacay ama daawooyinka ama cabitaanada aan laga helin waxaa ka mid ah cudurra aan hore bulshadeena ay u aqoonin cudurraasi sida dhiikarka sokorowga baabasiirka gaaska iyo waxyaalo la mid ah
hoolka sheekh xasan barsane halkaasoo lagu soo gebagabeeyey duuro soconaysay shan maalmood duuradaasoo noo soo qabanqaabay maktabka dhexe xarakada mujaahidiinta al-shabaab maktabka caafimaadka ay noo qabteen duuradaas alxamdulilaah ilaahi subxaana wa tacaala aan u mahadcelinaynaa uma waxaan u mahadcelinaynaa maktabka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noo soo dirtay oo maktabka caafimaadka ah oo maalmahaanba duurada noo waday oo aan ka faa'iidnay waxyaabo badan aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah caafimaad xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa adduhuuru shatru liimaan caafimaadka wuxuu ka mid yahay nolosha qayb ka mid ah marka alxamdulilaah ilaahi subxaana wa tacala aan u mahadcelinaynaa marka waxaan rabnaa inaan dhaqangelinno haddii aan nahay baxda waxbarashada ee degmada buqaqable inaan dhaqangelinno waxyaabihii aan noola soo sheegay oo maktabka caafimaadku nagu booriyey oo dhanka caafimaadka ah insha allahu tacaala dowra waxaan qaadanay shan maalmood ay ka socotay maktabka caafimaadka maktabka dhexe ee xarakada shabaab almujaahidiin ee aad baa noola booriyey faa'iida ay leedahay caafimaadka aad baa noolit annagoo awal matqacanayba xuduudeeda iyo waddada ku taagna ayaa haddana si fiican noogula sii booriyey waan mahadinaynaa ilaahay jazaahu wallahu khayran aan leenahay maktabkaas waxay jawlo ku sameeyeen maqaaxidihii maraakistii dugsiyada meeshii la dhihi jiray kawaankii oo suuqa qudaartii meelo badan bay tageen dabadeedna waxaa ka soo baxdeen dowladaas mataqan meesha lagu qabto anigoo ku hadlaya afka ganacsatada qudaareyda degmada buqaqabla degmada buqaqabla waxaan ganacsatada qudaareydan codsanayaa inay qudaarta si fiican iska hagaajiyaano nadaafadooda iyo waxyaalaha cayaanka u keenaya inay iska hagaajiyaano wax miisasta haweenka ee jafaano ee maalinta subaxi markay soo galaan iska jafaano yaanyadaas oo kale cayaanka ticsada ay boodboodayeen ee dadka qudaarta ay gadanayeen iyakoo sii nadiifanin oo qof kastoo qudaar gadanaya inuu iska hadaajiyo miiskaas oo ticsida sida kunuugo kale waxyaalaha cayaanka keenayo dhadheerayo inay iska hadaajiyaan waanaadaha degmada buqa qablo ganacsatada maktabka dhexe caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladan oo kale usoo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan qaar ka mid a wilayaadka islaamiga ah aad buu u mahadsan yahay casaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid a aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu